بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته باب أي هذا كان باب باب باب أي هذا كان باب باب ويان يكبر كبارنيا وهو ينهض isagaoo hinqanaayo min السaجدتayni labada sujuud ka hinqanaayo ka kacayo isaga oo sii kacaya ayuu kibaaranayaa oo takbiirtii la imaanayaa wa kaana bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr waxa uu ahaa yukabiru inuu kibaaranayo fii nahdatihi kiciddiisa dhexdeeda kicistiisa dhexdeeda ayuu cabdullaahi bnu zubayr uu kibaaranayo marka uu kacaayo ayaa takbiirtana uu la waday ayb sujuuddii iyo markii laga soo baxay sujuudda ka kiciddeeduu ka warramayaa marka sunnooyinkii ku saabsanaa ee ku tacalluqay baabkan marka wuxuu u guntay takbiirkii takbiiratulintiqaal min alkhafdi ila arafci hoos ayaa laga soo baxay kor ayaa loo soo socdaa marka sidee buu marka yeelayaa hore waxaan u soo sheegnay marka loo socdo sujuudda in lala dhahaayo takbiirta ay la soconayso intiqaalka marka lasoo kor noqonayana takbiirtu intiqaalka ayay la soconaysaa iyadan cabdullaahi bnu subayrna sidaasuu yeeli jiray madhabkaas ayuu ku xoojinayaa alimaamu albukhaari raximahullah كعادته طيب tan marka hadday tahay sidaan khilaaf badan ma laha oo marka ay sujuud ka soo kac kor u soo kac ay tahay qiyaam khilaaf ma laha iyada badan laakiin marka ataxiyaadka koowaad laga kacaayo laga hinqanayo oo istaagga la aadaayo ragcada saddexaad ayaa maalik iyo jumhuurtu ay isku khilaafeen imaam maalikna uu leeyahay markii la istaago kabacdi ayuu allaahu akbar dhaha markuu istaago kadib ayuu allaahu akbar la imaanaya iyo jumhuurtii oo iyagu dhahayaan waa mar walbaa takbiirtan waa takbiiratulintiqaal waa intiqaalka ayay la xidhiirtaa oo ay la soconaysaa sidaasaana loo badan yahay cumarna sidaasuu ka sheegay ibnulmundir haddana ibnu zubayrna waa kana sidaasaa laka sheegay imaam albukhaari qaala xadaanaa yaxya bnu saalix وهو الوxاaضي صدوq من أهل الرأي من صغاaر التاaسcة أخرج xadيiثه البخاaري ومسلم وأبو داود والترمذي وبن ماجة قال xdثnا فليح بن سليمان فليح بن سليمان marka sidiisa nooع ضacفi ah ayaa ku jiro saasoo ay tahayna imaaم البخاarي waa xujaystay fيi صحيiحihi ayb marka axaadiidtiisa intiqaa' ayuu ku sameeyey ayaa la dhahayaayo waa xushay intii uu ogaa asalkoodu saxiix inuu yahay ayuu bukhaari qaatay ayb walidaalika marka dacfigiisa waxba ma u dhibaayo saxiixa dhexdiisa laakiin khaarija saxiix markuu ku yimaado waa dhici kartaa in isaga lagu daciifiyo xadiidka ayb laakiin fi saxiixi ma lagu daciifi karo maxaa yeeley intiqaa' ayuu sameeyey ayb can saciid bn اlxaariث qaala sallaa lanaa abuu saciidin abuu saciid ayaa noo tukaday fajahara oo salaaddiibuu markaa tujiyey iyagii inuu baro fajahara biاtakbiiri takbiirtii buu la jahray xiina rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaaday min asujuudi uu ka qaaday wa xiina sajada iyo markuu sujuuday wa xiina rafaca iyo markuu soo kor yeelay madaxiisa waxiina qaama min arakcatayni iyo labadii ragco markuu ka kacayo xaggooda wa qaala waxa uu yidhi haakadaa ra'aytu الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam sidaan baa nebiga ku arkay terjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaano xiina rafaca iyo xiina sajada iyo yaa ku jirta nacayb iyo tii xataa labada ragco markuu ka soo kacayo ragcada saddexaad uu kacaayana iyadana kuwa kale unbay la mid tahay sidai jumhuurta jumhuurtu ay qabaan ayb qala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashiqiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qaala xadaanaa khaylaan bnu jariir can muطarifin qaal muطarif bnu cabdillaahi bni shikhiir weyaan sallaytu ana wacimraanu aniga ee cimraan ayaa tukannay salaatan salaad khalfa caliy bni abi aalib cali gadaashiisa radia allaahu canhu fakaana wuxuu ahaa cali idaa sajada haddii uu sujuudaayo kabbara waa kibaaranayo haddii uu sujuudaayo allaahu akbar ayuu dhahayo wa idaa rafaca haddii uu soo kor yeelaayo madaxiisana kabbara waa kibaaranayo waidaa nahada haddii uu hinqanaayana min aragcatayni uu ka hinqanaayo laba ragca xaggoodana kabbara waa kibaaranayo falammaa sallama markuu salaamo noqsaday akhada cimraanu cimraan baa qabtay biyaddii gacanteyda ayuu soo qabtay faqaala waxa uu yidhi laqad sallaa binaa haadaa midkani waxa uuna tujiyey salaata muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed salaadiisii oo kale ow qaala waxa uu yidhi laqad dakaranii haada kan wuxuu xasuusiyey salaata muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed salaadiisii ayuu soo xusuusiyey marka takbiiratlintiqaalka sunnanimadeeda ayaa xadiidka uu caddaynaa horena waa uga soo hadalnay xukunka takbiiraatulintiqaalka tanna hadda marka baabkan ku saabsanoo sujuudda marka laga soo kacayo takbiiraadkaas intiqaalka mid ka mida weeyaan un ayb waxaana lala sameeyaa rukniga ee xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ayayna la socotaa ayb ayb ibnu rajab waxa uu yidhi ama fiqhu اlxadiiثi faxamalahu اlأkharuuna anahu kaana yukabiru ayb xiina yashracu fi اlqiyaami wاlnuhuudi markuu gudagelaayo rukuucda ama istaagga uu gudagelaayo ama uu hinqashada markuu gudagelaayo ayuu kibaaranayo wa xadiiثu abi hurayrata aladii xadiidka kale bukhaari uu wariyey ee noo soo hormaray xadiid abi hurayra ah isaguna kanuu tusayaa wahuwa qowlu shaaficiyi wa axmada waاthawriyi wa abi xaniifata waana qowlka shaafici iyo imaam axmed iyo thawri iyo abu xaniifa ay qabaan ayb wa qaala maalikun imaam maaligna waxa uu yidhi yukabiru ida stawaa qaa'iman jus-iyadaas waay marka ragcada labaad marka laga soo kacayo imaam maalig waxa uu yidhi markuu si fiican u istaago ayuu allahu akbar dhahayaa isagoo uga qiyaasanaayo takbiiratulixraamka ayb isagoo takbiiratulixraamka uga qiyaasanaayo ayb ayb oo bacdi alalfaad ayaa oo xadiid abi xumayd ayaa waxay ku soo aroortay xataa idaa qaama min alrakcatayni kabbara bacdi riwaayaadba waxay ku soo arooreen marka uu istaago laba ragca markuu ka istaago oo istaago ayuu allahu akbar dhahaya markaa maahan marka isagoo fadhiya inuu allahu akbar inta yaraa kadib uu kaco sidaas maahan waa cagsiga taas oo markuu istaago oo uu si fiican u taagnaado ayuu allahu akbar dhahayo riwaayaha saas soo aroortay marka xadiidka abi xumayd fii sifati salaati اnebiy sal اl ly salam ayb iyadoo kalena abi hurayra iyo anasaa laga wariyey ayb riwaayaadkan marka ibnu rajab waxa uu yidhi waxaa lagu xambaarayaa tan middan oo yani xataa idaa qaama min arakcatayni kabara ay idaa araada alqiyaama idaa araada haddii uu doono alqiyaama ama idaa araada an yaquuma araadadaas ayaa loo soo qadarayaa qadarkaas taqdiirkaana waxaa keenaayo si riwaayaadka loo jamciyo ayb ilaa kuwana waay riwaayaadku waxay u badan yihiin xiina yanhadu xiina yasjudu ayay u badan yihiin midaanna sida ka muuqato taas inay ka bedelan tahaad moodaa marka macnihii tii hore ayaa markaas si loo waafaqaa tan waxaa lagu xambaarayaa bay dhaheen xataa idaa araada an yaquuma ayb bidaliili maa ruwiya fii bacdi riwaayaati fii bacdi riwaayaati xadiidi abi xumayd xadiidka abi xumayd riwaayaadkiisa qaar ka mida ayaa waxaa ku timid xataa idaa huwa araada an yanhada lilqiyaami qaama bitakbiiratin waa riwaaya ma aragtaa marka waxa la soo qadaraa wax maskax un laga keenay maahane isla xadiidka abi xumayd laftirkiisa waxaa ku soo aroortay xataa idaa huwa araada an yanhada lilqiyaami qaama bitakbiiratin araadadii marka la qadaraayo culammadu ay qadareen riwaayo ahaanna waa u soo aroortay oo waa taasa ayb labada xadiid marka iyo baabka tarjamadiisa marka macnahaasuu leeyahay ayb baabu sunnati اljuluusi fi اtashahudi baabu bayaani sunnati اljuluusi fadhigii sunnadiisii caddayntiisiibuu u baab yahay fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa la fadhiisto fadhiga ataxiyaadka dhexdiisa dhaco sunnadiisa caddaynteediibuu u baab yahay sida ay tahay wa kaanat ummu dardaa ummu dardaa waxay ahayd ummu dardaadan waa asuqraa ummu dardaa asuqraa waaye magaceeda khayra ayaa la yidhaahdaa wa kaanat ummu dardaa waxay ahayd tajlisu inay fariisanayso fii salaatihaa salaadeeda jilsata arajuli ninka habfadhigiisoo kale sida nimanku u fadhiistaan ayay salaadeeda iyadan ugu fadhiisan jirtay oo yacnii raggii iyo dumarkii wax farqi a male waay sunnadan oo atxiyaadka marka la fadhiisanayo fadhiga ku saabsan iftiraashkii iyo tawarugii iyo naaguhuna waa sunnay u tahay oo ummu dardaa sida nimanka fadhigooda hay-atu fadhigeeda hay-atu fadhigooda ayay fadhiisan jirtay wa kaanad waxay ahayd faqiihatan ummu dardaana waxay ahayd haween fiqhi badanay ahaydoo diinta fahamsan oo axkaamta wax ka taqaano marka wa kaanat faqiihatan waa qowlu makxuul qaar baa waxay yidhaahdeen bukhaari ayaa intan dambe iska leh laakiin bukhaari male makxuulka ka wariyey iyada inta hore ayaa intan dambena yidhi ayb oo riwaayada waxaa ka warinaya taabiciga makxuul isagaa yidhi marka wa kaanat faqiihatan meeshaa marka khilaaf yar baa ku jira fuqahada qaar baa waxay dhaheen haweenka iyo yacnii iyo ragga fadhiga waa ku kala bedelan yihiin oo way isku khilaafayaan imaamulbukhaari marka taasuu diidan yahay tarjamou samaystay cumuum ayaa tarjamada ku jira saan arki doonno rag iyo dumar lama kala qaadin wuxuu ku xoojiyey cumuumkii marka ficilka taabiciyaddan ayb ayuu ku xoojiyey qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك عن cبدالرحمن بن القاسم عن cبداللh بن cabdاللaahi أنhu أخبرhu أنhu kaana yaraa wuxuu ahaa inuu arkayey cabdاللahi بن cمرa رaضيa الله عanهuma yatarabacu isaga oo tarabuc u fadhiisanayo fi الsalaaةi salaada dhexdeeda إida jalasa haddii uu fadhiisanayo tarabuca marka waa qofku marka u xafrisanayo kale sida ugu fadhiya sidaanoo kale ayb oo qofku marka labadiisii lugihiisa intuu isdhex geliyo jilbihiina marka dhinacyada ay ka sii jeedaan tarabucda cabdullaahi bin cumar marka salaadiisa marka uu ku jiro uu fadhiisanayo sidaa ayuu u fadhiisan jiray fa facaltuhu anna waan sameeyey buu yidhi wa ana aniguna yowmaidin maalinkaasi xadiidu sinni nin da'diisu yar tahay baan ahaa oo dhallinyaro ah ibnu cumar sidii aan ku arkaan sameeyey daa'iman dadka waxaa ku abuuran qalbigooda waxaa ku jira daa'iman dadka dadka culummada ama dadka aqoonta leh inay ku daydaan afcaashooda cibaadaadka weliba ku saabsan oo waxay culummada ka arkaan dadku waa iska samaynayaan badankooda nigaa marka sidii buu yeelay cabdullaahi bin cumar maadaama uu ka arkay isagana sidii oo kale u sameeyey fanahaanii cabdullaahi bni cumar cabdullaahi waa iga reebay wa qaala waxa uuna yidhi innamaa sunnatu salaati salaadda sunnadeedu waxa uu weeyaan an tansiba rijlaka lugtaada inaad taagtid alyumnaa midig wa wa taniya alyusraa bidixdiina markaa yacnii aada laabto faqultu waxaan idhi midigtii baad taagaysaa bidixdiina intaad laabto ayaad baabacadeeda cad ayaa ku fadhiisanaysaa iftiraashka marka kaas lugta bidix sidaa intaad u gedisid ayaa calaacasha kore uga fadhiisana cagta hoose intaad kor aadisid ayaa ku fadhiisana tii midigta ahaydna waad taagaysaa iyadan faraheeda adoo qiblada u jeedinaya markaas faqultu waxaan idhi innaka tafcalu daalika adiga sidaas baad yeeshaa oo sidan baad yeelaysaa a iga reebaysid faqaala waxa uu yidhi inna rijlaya labadeeda lugood laa taxmilaanii ima qaadi karaan aniga labadeeda lugood ima qaadi karaan marka cillo iyo waxbaa haystay ama jirro darteed ayuu u yeelay ma awoodi karin inuu sidaa u fadhiisto marka tarabuc buu iskaga fadhiistay marka ayb oo markaasi cilla haysatay ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninka caalimka ah haddii markaasi wax sunnada aan ku soo aroorin oo kale intuu sameeyo sababka uu u sameeyena ay tahay isaguo inuu cudurdaar leeyahay hadday tahay sidii qofkan kale caafimaadka qaba marka waa inuu u bayaaniyaa oo sidii saxda ahayd inuu u sheego isagana cudurdaarkiisa inuu sheego waayo si aan loo tuhmin isagana cudurdaarkiisa inuu sheego si aan loo tuhmin marka ibnu cumar labadiiba waa sameeyey sunnadiina ninkan waa u sheegay isaga cudurdaarkiisiina waa sheegayo waxa uu yidhi ina rijlaaya laa taxmilaani ina rijlaya waa sax ina rijlaayana waa sax waa laba luqoo saxa midna waxaa weeyaan alifu tatniya in la sugo midna in la jaro oo markaasi iyo marka mudqamaa la sameeyo ina rijlaya iyo ina rijlaaya labadaba waa sax waa jira ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa sifatu اljuluus fi salaati salaadda dhexdeeda sida loo fadhiisto ayb waa caam marka salaadda dhexdeeda marka la leeyahay fadhiga u dhexeeya labada sujuud iyo jalsatulistiraaxada iyo atixiyaadka sidan marka bidixda in lagu fadhiisto caloosheeda midigtana la taago atixiyaadka ugu dambeeya marka laga reebo sunno kale asaga ku soo aroortay inta kale laakiin sunnadu waxay tahay iftiraash in loo fadhiisto fadhiga labada sujuud u dhexaysana waxaa soo aroortay iqcaa sagana muslimaa werinaya inay sunno tahay iqcaaguna waxaa weeyaan cirbaha in kor loo taago oo lugihibihii lagu fadhiisto ayb oo markaad sujuudsan tahay sida ay lugahaaga u taagan yihiin inaad intaad ku soo kacdo iyaga un ku fadhiisato labadii lugooda sidaas marka ku قال xdثna يحyى بن بukayr qال xadثna الlyث عن khالد عن سacيid عن محمد بن cمر بن xلxلة عن محمد بن cمر بن cطاء وxadثna نسqاaر xاl وxadثna الlyث عن يزيد بن أbي xabيب ويزيد بن محمد عن محمد بن cمر بن xلxلة can muxamed bni camr bni caطaa annahu kaana jaalisan labadan sanad marka maxaa loogu soo celiyey haddaad u fiirsato sanadka hore waa naazil u fiirsa marka leyd ayb leyt ibnu sacad iyo muxamed bnu camr bni xalxala khaalidaa u dhaxeeya leyt can khaalid can saciid can muxamed bni camrin leyd iyo moxamed ibnu camrin labaa u dhaxayso khaalid iyo saciidaa u dhexeeya riwaayada dambena leyd iyo moxamed ibnu camrin yaa u dhexeeyana yasiid ibnu abi xabiib ama yasiid ibnu moxamed ayb oo waa iyagu laba sheekh uu ka werina markaas labada sheekh hal deraje isla taagan yihiin labaha laba ha ka dhigin marka ilaa hal dabaqay iskula jiraana moogtahay sanadkan dambea ka caalisan midkan hore kan hore waa naasil kan dambe waa caali ayb laba dariiq inuu ku yimid ayuu bayaaninayaa alimaam albukhaari ayb ayb annahu kaana jaalisan maca nafarin min asxaabi الnabiyi ayb waxa uu yidhi annahu moxamed bnu camr bni caطaa kaana wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiya maca nafarin jamaaco macooda min asxaabi الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam nebiga asxaabtiisa fadakarnaa waxaan sheegnay salaata nabiyi sal l slam fadakarnaa waxaan xusnay oon sheegnay nebiga salaadiisii faqaala abuu xumayd asaacidiyu abuu xumaydin asaacidiyu ayaa waxa uu yidhi ana kuntu axfadakum ana aniga kuntu waxaan ahaa axfadakum kan idinkugu xifdi badan lisalaati rasuulillahi sal l slam nebiga salaadiisa ra'aytuhu waan arkay waxaan arkay idaa kabbara haddii uu kibaaranayo jacala yadayhi labadiisa gacmood wuxuu yeelaayey xidaa'a mankibayhi labadiisa garbood ku-aadankooda wa idaa rakaca haddii uu rukuucayana amkana yadayhi labadiisa gacmood ayuu makaninayo ku dhejinayo min rukbatayhi labadiisa jilbood uma hasara waa laabaayey dahrahu duudkiisa ayuu laabaayey ayb duudkiisii ayuu soo laabaayey faidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor qaado istawaa waa ekaanaya xataa yacuuda intuu ka laabto ku laabto kullu faqaarin lafdhabar kastaa makaanahu booskiisa uu ku laabto faidaa sajada haddii uu sujuudo wadaca yadayhi labadiisii gacmood buu dhigaayey hayra muftarishin mid goglayo isagoon ahayn walaa qaabidihimaa mid isku laabaayana isagoon ahayn wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda foodahoodana alqiblata ayuu qaabilsiinayey faidaa jalasa haddii uu fadhiisto fi rakcatayni laba ragca uu fadhiistana jalasa calaa rijlihi lugtiisa ayuu ku fadhiisanayay alyusraa bidix wanasaba alyumnaa midigtana waa taagaya waa kan marka habka fadhigi waidaa jalasa haddii uu fadhiisanayo fi rakcati alaakhirati ragcada dambe arakcatu alaakhira maxaa la yidhaahdaana midda lagu salaamo noqsado wa midda dambe haddii uu u fadhiisanayana qadama rijlahu lugtiisii ayuu hore u dhigaya alyusraa bidix wa nasaba alukhraata kalena waa taagayey wa qacada wuxuuna ku fadhiisanayay calaa maqcadatihi makaanu fadhigiisa sintii ama meeshaa dabada ayuu ku fadhiisanaya dhulka dhiganaya ayb labadii fadhi buu sheegay marka iftiraashka iyo tawaruga ayb labadaa buu sheegay wa samica aleytu leyt xadiidkan wuxuu ka maqlay yaziida bna abi xabiib wayaziiduna min muxamed bni xalxalata ayuu ka maqlay wabnu xalxalatana min ibni cataa ayuu ka maqlay wuxuu ugu soo celinaya marka bukhaari khilaaf baa jira meeshan oo abuu xaatim iyo rag la mida ayaa waxay qabaan xadiidkan in inqiطaac uu ku jiro oo waxay leeyihiin muxamed bnu camri bni cataa muxamed bnu camri bni cataa ka warinaayo abi xumayd waaqicadaas ma jooginay dhaheen laba waxyaaboodba waa u cuskadeen mid waxay tahay riwaayo waxaa soo aroortay beyna moxamed bnu camri bni cataa iyo abi xumayd qof dhexgelinaysa oo raawi markaa ku darayso riwaayo kalena marka way soo aro waxaa kaley ku cileeyeen abuu qataada ayaa ku jiray xadiidka riwaayaadkiisa qaar rag badan bay ahaayeen minhum abuu qataada ayuu leeyahay abuu qataada na wuxuu dhintay bay yidhaahdeen sanadku markuu ahaa afartan sanadku afartan markuu ahaana moxamed ibnu camri bni cataa ma soo gaari karo oo idraag kuma soo gaari karo saasay leeyihiin laakiin labadaba xaafidka iyo ibnu xajar iyo ibnu rajab labadaba marka waa diideen maxaa yeelay waxay dhaheen awalan samaacaan haynaa hadda samaac bukhaari ou sugaayaan haynaayo hadda waa kuma u jeednaan leytaa maqlay yeziid buu ka maqlay yeziid baa wuxuu ka maqlay moxamed ibnu camr ibni xalxala isagii ibnu xalxala iyo ibnu cataa ka maqlay ayb intaasoo dhan marka wuxuu yidhi marka samaacaadkaas ayuu sheegay kitaabkiisa bukhaari taariikhulkabiirkana wuxuu ku sugay samaacu moxamed ibni camr ibni cataa inuu ka maqlay abi xumayd iyo abi qataada saas ayuu sugay waxaa sugay imaamu اlbukhaari marka qoladanna waa anfinayaan almuhbitu muqadamu cala الnaafi marka qoladan samaaci sugtay ayaa laga hormarina qataada midda abuu qataada midda ku saabsanna waxaa la yidhi abuu qataada taariikhdii ou dhintay baa khilaaf ku jiraan taariikh marka laysku khilaafsan yahay samaac saxiixa ma lagu bushi karan taariikhdii isagu ou dhintay khilaafaa ka jooga qaar baa wuxuu dhintay bay leeyihiin afartankii waa dhaafay ayb oo isaga taariikhdiisii khilaafkaasaa ku jira ibnu rajaba marka aad u sheego wuxuu yidhi maqsuudu اlbukhaariyi min iiraadi hadihi اriwaayaati itisaalu isnaadi hada اlxadiid xadiidkan isnaadkiisa xiriirkiisii inuu mutasil yahay وأن الleyt samca min يزيid وأna يزيid samca min mxamed bni cmr bni xalxalata وأna bna xalxalata samca min mxamed bni cmr bni caطاء وfii riwaayaةi yaحya bni أyuub alatii callaqahaa waxaa ku jirtay midda mucalaqada aلتصriix bsamaaci يزيid min mxamed bni cmr bni xalxalata وأma samaacu mxamed bni cmr bni caطاء can abi xumayd samaaca ibnu caطاء abi xumayd iyo والnfr min الصaxaabati الذيina macahu fafii hadihi الriwaayaةi أnahu kana jaalisan macahu riwaayadan hadda bukhaariga ou dhigay maxay leedahayna can muxamed bni camr bni caطاء أnnahu kaana jaalisan inuu la fadhiyey u sheegay soo maa inuu la fadhiyey marka samaac sooma tusaysaan oo ay samaaca ay keenaysaan fafii hadihi الriwaayaةi أnahu kana jaalisan macahum wahada tasriixu bالsamaaci min abi xumayd waa caddayn ou caddaynaya inu abi xumaydin saacidi ou ka maqlay waqad saraxa albukhaariyu fii taariikhihi wuxuu caddeeyey samaaca muamd muxamed bni camr bni caطaa min abi xumayd ayb ayuu caddeeyey wa fii bacdi riwaayaati sunan sunan abi daawuudka iyo tirmidiga waxaa ku jirtay riwaayaadka qaarkood atasriixu biاsamaaci maxamed bni camr bni caطaa abi xumayd inuu toos uga maqlay oo caddeeyey weliba wahada samaacu qad ahbatahu اlbukhaariyu wاlbayhaqiyu samaacan marka ibnu caطaa abi xumayd uu ka maqlay waxaa sugay bukhaari iyo bayhaqi waradda albayhaqiyu cala aطaxaawiyi fii inkaarihi lahu waana radiyey weliba bayhaqi inkaarka daxaawiguu radiyey inkaarka uu inkiray samaaca ibnu caطaa abi xumayd uu ka maqlay ayb marka calaa kullin marka annahu kaana jaalisan waxay tusay samaac riwaayaadka abu daawuud iyo tirmidina samaac baa ku cad iyaguna ayb samaac ayaa iyaga kuwaasna riwaayaadkaana ku cad imaamu sanca bukhaarina wuxuu sugay in ibnu caطaa uu ka maqlay abi xumayd intaas saddexdaasba xujaj waaweyn waayo xadiidka itisaalkiisa rajaxayso ibnu rajab weliba isagu wuxuu ku daray riwaayada ibnu caطaa iyo abi xumayd raawiga dhex gelinayso riwaayo idiraab ku jira waayo iyadoo marna way geliyeen mar way ka tageen marka min almasiid fii mutasili اlasaniid waayo waxa musطalaxa lagu yidhaahdo ayb min almasiidi fii mutasili اlasaniid ayb ibnu xajarna marka iyadoo kooban ayuu meelahan uga hadlayaa uu sheegayaa ayb wixii marka lagu bushiyey iyo waxyaabahan oo dhan buu halkan marka uga sheekeynaya meelahaas marka ka raajaca wazacama bnu اlqaطaan tabacan liطaxaawiyi annahu غayru mutasilin liamrayni axadihima ana ciisa bna cabdillaahi bni malik rawaahu can muxamed bni camr bni caطaa faadkhala baynahu wa bayna aصaxaabati cabaasa bna sahlin ayuu dhex geliyey akhrajahu abu daawuuda wagayruhu haanihima ana fii bacdi duruqihi waxaa ku sugan tasmiyata abi qataadata fi الصaxaabati اlmadkuuriina wa abu qataadata qadiimu اlmowti ayb yasquru sinu muxamed bni camri bni caطaa can idraakihi way ka yaraaneen wاljawaabu can dalika ama alأwalu falaa yaduru hiqaة اlmusarixu bisamacihi an yudkhila baynahu wa bayna shaykhihi waasita ima liziyaadatin fi اlxadiiثi waima liyahbuta fiihi ayb waima liyuhbita fiihi wqad saraxa muxamed bnu camrin اlmadkuur bisamaacihi fatakunu riwaayatu ciisa canhu min almasiidi fii mutasili اlasaniid wa ama aلثaani falmuctamadu fiihi qowlu bacdi ahli اtaariikh idraag ibnu caطaa abi qataade ma soo gaari karo waxaa laga keenay bacdi ahli اtaariikh ayaa la cuskaday warkooda ana abaa qataadata maata fii khilaafati caliyin wasallaa calayhi caliyun wa kaana qutila caliyun sanata arbaciinana la dilay marka ka hor ou dhintay bay dheheen wa anna muxameda bna camr bni caطaa maata bacda sanata cishriina wa mia ayuu kana dhintay walahu nayifun wa amaanuuna soo siddeetan iyo dhowr jiro ayuu sanadku marka waa boqol iyo labaatan uu dhintay boqol iyo labaatan marka sanadku marka waa markuu dhintay siddeetan iyo dhowr jirna uu ahaa goormuu dhala karaa marka boqol iyo labaatan siddeetan uun ka jar afartankiiu dhalan karaa iyo wax yar marka ninkanna afartankii ka hor u dhintaa layidhi qataada inqiaac baa marka meeshaa ku jira facalaa hada lam yudrik abaa qataadata waاljawaabu ana abaa qataadata اkhtulifa fii waqti mowtihi faqiila maata sanata arbacin وahamsiina ayaa layidhi wacalaa hada faliqaa'u muxamed lahu mumkinu qowl keliya lama qaban karo wacala اlأwali haddii qowlka hore la qabtana falacala man dakara miqdaara cumrihi aw waqta wafaatihi wahima ninkii wakhtiguu dhintay iyo cumrigiisa sheegay baa wahmiyey aw iladii samaa abaa qataadata fi asaxaabati almadkuuriina wahima fii tasmiyatihi ama abuu qataada in meeshii lagu daray magacaabistiisaas baa lagu wahmiyey walaa yalzamu min dalika an yakuuna alxadiidu aladii rawaahu galatan لأن غyرh miman rawاahu maعahu عan محaمد بن cمر بن cطاء أو عan cabاaس بن سهل qad waafqahu marka iyadana sidaanuu u taxliiliyey iبن xajar meelahan oo kale marka daruuri waxaa weeyaan muصطaلxii oo marka camali noqonayo waa meeshaan oo kale marka waa la akriya waana lagu baraaruga ayb xadiidka waxaa ku jirta marka meesha waxa uu keensaday oo ah fadhiga salaada ayb fadhiga atixyaadka xadiidkan abi xumayd laba nooc oo fadhi ah buu sheegay laba nooc oo fadhi ah laba ragco dhexdeeda markuu ku fadhiisanayana iftiraash ayuu samay jiray ragcada dambe markuu u fadhiisanayana wuxuu samayn jiray tawarug oo wuxuu ku fadhiisan jiray sintiisa ama dabada ayuu ku fadhiisanayey lugta bidixdaana waa hormarinayo xagga dhinac buu isu marinayo ayb wuxuu yidhi ibnu xajar marka wafii hada alxadiidi xujatun qawiyatu lishaaficiyi waman qaala biqowlihi fii ana hay-ata aljuluusi fi atashahudi alawali mugaayiratun lihayati aljuluusi fi alakhiir xadiidkan xujo adag wuxuu u yahay imaamu shaafici oo isagu kala saaray labada fadhi kan horena waa iftiraash yidhi ka kalena waa tawarug yidhi ayb wa khaalafa fii dalika waxaa arrinkaa ku khilaafay almaalikiyatu iyo walxanafiyatu faqaaluu waxay yidhaahdeen yusawaa baynahumaa fadhiyadu waa isku mid laakiin qaala almaalikiyatu maalikiyadu waxay dhaheen yatawaraku fiihimaa kamaa jaa fi tashahud alakhiir labada ataxiyaadba tawarugaa loo fadhiisanaya dhaheen maalikiyadu wa cakasahu alaakharuuna xanafiyaduna waa cagsiyeen waa cagsiyeen marka labadaba ayaga iftiraashay u fadhiisanayaan xanafiyada marka labada ataxiyaadba iftiraashay samaynayaan maalikiyadana labada ataxiyaadba tawarugay samaynayaan xanaabilada iyo shaaficiyada imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo isxaaqna iyagu waxay yidhaahdeen waa la kala duwa ataxiyaadka hore waa iftiraash lugta bidixaa lagu kor fadhiisana ataxiyaadka dambena waa tawarug intaa ka bacdi baa shaafici iyo waxaa iskhilaafay imaam axmed nacam waxay isku khilaafeen marka salaaddu hadday hal ataxiyaad leedahay salaaddu markay hal ataxiyaad keliya midda laba markay leedahay waa iswaafaqsan yihin markay hal leedahay ka warran imaamu shaafici riwaayadan buu qabsaday oo ah iyada abi xumayd xadiidka hadda waxaan ku marnay waidaa jalasa fi rakcati alaakhirati waidaa jalasa fi rakcati alaakhirati alrakcatu alaakhira waa midda lagu salaamo noqsadu yidhi marka salaada subax iyo laba ragcaadayba salaada leedaho sunnay wax lamida ay tahay marba hadday tahay ragcadii salaamo noqsiga uu ka dembeeyey waa tawarug in loo fadhiisto yidhi xadiidkan meesha waidaa jalasa fi rakcati alaakhirati buu qabsaday imaam axmedna wuxuu qabsaday isaga uu yidhi riwaayo nasaa'i ku soo aroortay iyo riwaayadan laftirkeedaba meesha hore ayb waidaa wuxuu yidhi faidaa jalasa fi rakcatayni faidaa jalasa he fi rakcatayni laba ragca ma tahay mase maahan buu yidhi waa fadhi ku dhacaaya laba ragca dhexdeeda waayuu yidhi iftiraasha a marka loo fadhiisana waa marka halkii xadiid ayaa fahamkii labadaa imaam ay ku kala duwanaadeen oo imaamu shaaficina alaakhirati uu qabsaday imaam axmedna fi ragcatayn uu qabsaday waa fahm marka dadka qaar baa waxay moodaan waxaa la yaab le yacni dadku cilmiga hadday ka fogaadaan ama akhriskiisuba uu ku yaraado oo ay iskaga gaabsadaan kutub yaryar bis wixii ay kutubtaa ku arkaan wixii khilaafsan waxay u haystaan bidco qaar waxaad arkaya masaajiduu ka istaagaya markaasuu dadkii u eedaynaya wuxuu leeyahay salaad subax tawarug in loo fadhiisto oo sin dhuldhigad la sameeyaa waa bidco ma soo aroorin nebiga maxaa ka soo arooray iftiraasha ka soo arooray uu ku leeyahay wuxuu u haystaa marka isagu nebigu inuu yidhi salaad subax haddii la tukanaayo waa in iftiraash loo fadhiistaan hadday jiri lahayd sunno wax kala bixisayba ahaa lahayd bis waay looma noqdeen haddii sidaas xadiidkan uu jiri lahaa laakiin xadiidkii fahamkiisii waayo waxaa culammadu isku khilaafeen fi rakcati alaakhirati waa la dhahaa rakcati alaakhira salaad subax markaad tukanaysid ragcada labaad waa rakcatu alaakhira tii u dembeysa wa wax ka dambeeya mala fi rakcataynina waa tahay dabcan oo laba ragca dhexdooda lagu atixiyaadsaday khilaaf marka wusci badan oo ku jira waa kanoo kale waana ikhtilaafu tanawucu u ekaan karaa qofkii iftiraash ku qancana hadduu sameeyo waa samayn karaa qofkii tawarug sameeyana waa samayn karaa wax lagu qabsan karo ama laysku tabdiici karo ama laysku tafsiiqi karo ama laysdhihi karo yacni kanaa raajixa iyo kan raajix maahan oo lagu kala tegi kara ma aha mas'aladaas marka haddaad adiga aragtay kitaab yar oo imaam uu qoray mas'aladii sida ugu qancayna uu ku qoray ha ku khasbin dadka nacam a'immo ka waaweynaa la helaa oo iyagu axaadiis ku jeysanayaayb masaladaa marka waa mas'ale faham ku dhisan asalkeeda deliil qaatica oo kala goynaayo sariix ku ah haddii la tukanaayo yacni sidaa salaad hiblaaye haddii la tukanaayo waa in sidaa la yeelo ma laha xadiidkan abi xumaydana imaamu shaafici iyo imaam axmed labaduba ay xujaysanayen marka qofku sidii uu ayb sababka marka xikmadu maxay tahay la yidhi marka xikmadu culammada waxay dhaheen labada taxeed in lagu kala saaro qaaraa yidhi oo taxeed koowaad iyo midkii dambe in la ogaado qofka midda uu ku jiro qaar waxaa la yidhi si aan loo sahwinin oo ninku hadduu arko asoo iftiraash u fadhiyo kii koowaad inuu yahay buu garan karaa qaar waxay yidhaahdeen marka salaamo naqsiga kiisa in lagu ogaado adigu marka xikam noocaasay sheeg sheegeen wqad qiila fii xikmati اlmugaayaraةi baynahuma anahu aqrabu ilى cadami اشtibaahi cadadi الrakcaati wlأna اlأwla tacaqabahu waxaa markaa uu dib uu marinaya xarakatan bikhilaafi اaani yatacaqabuhu xarakatu bikhilaafi الثaani wlأna اlmasbuuqa ida ra'aahu calima qadra maa subiqa bihi wixii lagala dhaqay oo ragcaadkii lagala hormaruu ku ogaanaya wastadalla bihi shaaficiyu ayضa cala ana tashahuda subxi katashahudi اlakhiiri min gayrihi licumuumi qowlihi fi اrakcati اlakhiirati ayb wakhtalafa fiihi qowlu axmed ayb wاlmashhuuru canhu اkhtisaasu اtawaruki bالsalaati alatii fiiha tashahudaani imaam axmed qowlkiisu waa iskhilaafay sida agtiisa mashhuurka ka ahna waxaa tawarug iskale salaaddii laba atexyaadle ayb wafi lxadiidi min alfawaa'idi ayضa jawaazu waصfi اrajuli nafsahu bikownihi aclama min gayrihi ida umina اlicjaabu xadiidka waxaa laga qaadanaya qofku inuu is-ammaani karuu leeyahay oo uu dhihi karo inuu qofka xifdi badan yahay ama ka cilmi badan yahay inuu sheegi karo haddii cujbi iyo ismahadin haddii laga aamin noqdo وأراada تأkiida dalika cinda man samcahu lma fi التacliimi wاlأkhdi can اlأclami min alfadli ujeedkiisuna ay tahay war waxaan anaa aqaani si fiican iiga qaata hadduu ka wado wa fiihi أna kaana tustacmalu fii ma madىa wafيma yأtii liqowli abi xumayd kuntu أxfadkm وأraada اstimraarahu calى dalika أshaara ilayhi ibnu tin wa fiihi أnahu kana yakfى calى اlkaثiiri min الصaxaabati bacd الأxkaami اlmutalaqaati can الnabiy sal ا slm xadiidka waxaa laga qaadanaya saxaabada qaarkood inay ka qarsoonaan karto axkaam salaada ku saabsan wa rubamaa tadakarahu bacduhum idaa dukir idaa dukir qaarkood waxaa laga yaabaa inay xasuustaan haddii la xasuusiyo ayb wa fi اطuruqi alatii ashartu ilaa ziyaadatiha jumlat min sifati الsalaati ظaahiraة liman tadabbara dalika watafahamahu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yara qofkaan arkin altashahud alawala atexyaadka wa qaala ahay marka wuxuu yidhi wasamica allaytu yaziid bna abi xabiib wayaziidu min muxamed bni xalxalata wabnu xalxalata min bni caطaa qaala abu saalix can illeyt kulu faqaarin waqaala bnu mubaarak can yaxya bni ayuub qaala xadaanii yaziid bnu abi xabiib أن محمد بن عمر حدثه كل فقار كل فقار سaaسna waa loo bqdiye baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yara qofkaan u arkin التشhهد الأولا أتxyaaدka hore waaجiبا waaجiب qofkaan u arkin لأن النبiيa صلى الله عليه وآaلiه وسلم maxaa yeele nebigu qaama min الرaكcatayni laba ragca ayuu ka istaagay walam yarjic mana u laabanin أتxyaaدkii hore laba ragco markuu maraayo atixyaad meeshii laga rabay waa istaagay mana u laabanin rasuulka sal l slam oo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa hadduu waajib ahaan lahaa waa u noqon lahaa rasuulka sal slam sujuudu sahwina laguma kabeen shay waajiba ama rukni bukhaari markaa sidaasuu baabaystay ayb qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala xadaanii cabduraxmaan ibnu hurmus mowlى bni cabdilmuطalib waqaala marata mowlى rabicata bni اlxaaris ana cabdاllaahi bna buxayna wa huwa min asdi shanuu'ah qoladaasuu ka dhashay wa huwa xaliifun libani cabdimanaaf wa kaana min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh waalihi wasalama ayuu ahaa ana الnabiya salى اllahu alayh waali wasalama nebigu sallaa bihim الظuhra duhurkii ayuu tujiyey faqaama fi rakcatayni اluulayayni labadii ragcee hore dhexdooda ayuu istaagay lam yejlis ma fadhiisanin faqaama annaasu dadkii way istaageen macahu nebiga la jirkiisa qaar baa marka meeshaa waxay u deliishadeen waxay yidhaahdeen atixyaadka koowaad hadduu ka taga imaamka subxaan allah ma la dhahaayo maxaa yeele in subxaan allah la yidhi riwaayadan ma ku sheegana laakiin xadiidka duruqdiisa qaar ka mida ayaa waxaa ku sugan inay subxaan allah ay dhaheen ayb marka subxaan allah waa la dhihi karaa maxay tareen marka subxaan allah waxay taraysaa hadduunan istaagin oo istaaggii uunan gaarin ayuu soo noqonaya hadii laakiin istaaggiisii ou dhammaado xaggaas istaagga uu u dhammaystirmo ma soo noqonayo hadduu soo noqdo marka maxay noqonaysa salaaddiina way ku buraysaa maxaa yeeley isagoo rukni ku jiro ayuu sunno u soo noqonay marka rugni inaad ka soo tagto sunno u soo laabato ma sax ma noqonaysa faqaama annaasu macahu dadkii marka way la istaageen xataa idaa qada salaata salaaddii markuu dhammeeyey wantadara annaasu dadkiina ay sugteen tasliimahu salaamo noqsigiisa ay suganayaan ka bara allahu akbar buu yidhi wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo fasajada sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday qabla an yusallima intuunan salaamo noqsanin ka hor uma sallama waa salaamo noqsaday kadibna ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa tashahudul awal sunno inuu yahay shaaficiyaduna waxay sunnadaas ku magacaabaan salaadda marka la joogo abcaad waa bacdun min asalaa abcaadu asalaa tashahudka iyo qunuudka iyo ayay ku sheegaan tashahudul awalka iyo fadhigiisa iyo salliga ku jira iyo qunuudka iyo fajarka iyo ayay abcaadu salaad ku sheegaan iyaga kuwaas sujuudu sahwi baa lagu kabaa haddii nisyaan iyo waxyaabahaas looga tago ayb xadiidku marka iyo tarjamadu waxay isku mudaabaqaynayaan maadaama nebigu sujuud keliya uu kaga kaaftoomay ee uunan u laabanin inaanu rukni ahayn inaysan rukni ahayn ayaa laga qaadanayaa tashahud lawelka akaru ahlilcilmina sidaasay ku tageen imaam axmed ayaa riwaayo isaga laga wariyey ayuu ku khilaafay jumhuurku waxa uu yidhi waa waajib laakiin waxaa weeyaan buu yidhi waajib haddii laga tago hilmaan looga tago sujuud ay ku filan tahay sujuudu sahwi kas haddii looga tagana salaaddii ay ku jabayso qofku inuu soo celiye ay tahay imaam axmed isagu saasuu ku tegey ayb ibnu rajab wuxuu yidhi wama tashahud alakhiir atixyaadka dambe laakiin waljuluusu fiihi iyo fadhigiisa faqaala kaiiru min alculamaa'i inahumaa min faraa'id اsalaa atixyaadka dambe iyo fadhigiisaba faraa'idu salaahay ka mid yihin iyo tashahudka lagu aqriyo waman tarakahaa qofkii atixyaadka dambe ka taga lam tasixa salaatuhu salaadiisii ma ansaxayso wahuwa qowlu xasan wamakxuul wanaaficun washaaficiyu waaxmadu fii daahiri madhabihi waisxaaq waabi hawr wa daawuud waxaka bnu lmundir ayb milahu can maalik buu ka sheegay wa qaalat daa'ifatun qolana waxay yidhahdeen hiya sunnatun atixyaadka dambe waa sunno ka tashahudi alawali sida kan horoo kale laa tabdulu salaatu bitarkihi minhum annaqaciyu waqataadatu waxamaadu walawsaaciyu wa huwa almashhuuru can maalik wa awjaba abuu xaniifana fadhigiibuu waajibiyey wax in lagu akhriyaa waajib maaha intii atixyaad la akhri karoo kale hadduu fadhiyo waa bis waayo wa awjaba abuu xaniifata aljuluusa lahu biqadri tashahudi duuna atashahudi qadarkii tashahudka oo kale in la fadhiyo duuna atashahudi wa xukiya can axmed ayb alqowlu bisunnatihi xakaahu tirmidiyi fii jaamicihi imaamu tirmidi sunankiisa wuxuu ku sheegay imaam axmed inuu sunno waayee yidhi ayuu ku sheegay ayb fardiyadiisa oo taxaadka dambe inuu fardi ama rukni yahay qoladii ku tagtayna waxay xujaysteen xadiidka ibnu mascuud uu yidhi kunnaa naquulu waxaan dhihi jirnay qabla an yufrada calayna atashahud kunnaa naquulu waxaan dhihi jirnay buu yidhi qabla an yufrada calayna tashahudu intaan ataxiyaadkana lagu farad yeelin marka ataxiyaadku inuu farad yahay kan dambe inuu farad yahay yaa meeshaas laga qaatay xadiidku marka kan hore isagu marka in sunnanimadiisa badan imaam axmed baa marka waajibnimadiisa ku tegey iyo isxaaq iyo leyt ibnu sacad ayaa ku tageen ayb baabun ay hada kani baabu الtashahudi fi اlأuulىa baabu bayaani xukmi الtashahudi atixyaadkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi اlأuulىa baabu الtashahudi tashahudkii xukunkiisii caddayntiisii wuxuu baab yahay fi luulaa fi ljalsati اluulaa fadhiga hore fi luulaa waxaa loo soo qadarayaa fi ljalsati اluulaa fadhiga hore ataxiyaadkiisa culamada marka waxay yidhahdeen tarjamadan iyo tarjamadii hore maxay ku kala duwan yihiin qaala alkirmaaniyu alfarqu bayna hadihi اtarjama walatii qablahaa ana aluulaa libayaani cadami wujuubi اtashahud اlawal والثانية لبيان مشروuعiyaته أy والمaشhروuعiyaة أcamu min الwاaجiب والmaنduub tii hore waajiب maahan bay ahayd haddayna waajiب ahayn maxay tahay riwaayada tarjamadan dambena inuu maشhruuc yahay in maشhruuc uu yahay oo atexyaadka hore mid la jideeyey inuu yahay maشhruuc marka la yidhaha marka waajib iyo suno labadaba maشhruucay wada waayo kulligood ayb wixii yacnii waajiba iyo wixii sunno ah iyo wixii ma'duun ah kulligood waa mashruuc ayb marka kana caamsan kii hore xukunkiisa khaaska ah buu ka hadlaaye tarjamadan dambena ataxiyaadkan waa jiraa waa macnaheeda sunnanimowse u jiraa qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa bakrun can jacfar bni rabiicata can ilacraj can cabdillaahi bni maalik bni buxaynata qaala sallaa bina rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaana tujiye aduhra buuna tujiye duhr faqaama waa istaagay wacalayhi juluusun fadhi isagoo uu korkiisa yahay yacnii inuu fadhi sameeyo iyadoo ay tahay falammaa kaana markuu ahaaday fii aakhiri salaatihi salaaddiisa aakhirkeeda sajada sajdatayni ayuu sujuuday wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo ayb ataxiyaadkan hore marka alfaaddiisii aawa alfaaddiisii wuxuu dib ugu dhigay atixiyaadka dambe maxaa yeele atixiyaadka dambe iyo kan hore isku alfaad w waa isku alfaad laakiin atixiyaadka hore wuxuu uga bedelan yahay kan hore atixiyaadka hore waa ka khafiifsan yahay kan dambe oo midkan hore ayaa khafiifsan midkan hore ayaa khafiifsan oo kan marka ilaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ma laga badinayo tashahudka ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu bis a'immadana saasay u badan yihiin imaamu shaafici baa isagu wuxuu yidhi salliga waa lagu dari karaa weliba isaguna wuxuu yidhi asalaatu cala alnabiyi ee kan dheer ee marka ilaa ibraahimiyada iyo wuxuu yidhi kan dambe ayuu rukni ku yahay midkan hore waxba kuma ahan rukni qaar ahlucilmiga ka mida selafka sida sufyaanu thawri iyo waxaa laga wariyey haddii uu ku dheeraadaba in salaaddiisiiba ay saameyn yeela karta ku buri karta laakiin xadiid waxaa soo arooray nasaa-i oo warinaayo oo salaatuleyl nebiga isagoo tukanayo sagaal ragco ayuu ku tukanayo waa isdabageliyey ragcadii sideedaad ayuu fadhiistay waa ataxyaaday nebigu waa ku salliyey rasuulku salli buu la yimi waa istaagay ka bacdi tii u dhinnayd buu markaas la yimi marka waa salaad laba atixiyaad yeelatay atixiyaadkeedii koowaadna salliga uu ku akhriyey culammada marka laakiin riwaayadaa waxay dhaheen waxay tuseen in la samay kara ee sunnanimo ma tusaysa maxaa yeeley sunnada wixii nebiga yacnii saxaabadu ay ka soo guuriyeen salaaddiisa sida qaalibka ahee badan ataxiyaadkaas koowaad sida uu ku barayna tashahudku waxay ahayd ilaa tashahudka ilaa intii tashahudka ah inuu ku salliyey halkaas riwaaya laga sheegay marka halkaas riwaayo axyaanan in la sameeyo waan la yeeli karaa axyaanan sunnanimadeedu axyaanan waayo ee sunno mu'akad ahoo mar walba la sameeyaa ma noqonaysa saasayna culummadu u badan yihiin ibnulqayim xataa zaadulmacaadka wuu ku dhigay ee ducooyin iyo in lagu sii daro iyadu ma lahan salligaaba sidaas marka layskugu khilaafsan yahay ducooyinku marka daahiriyada yaa qabaan iyagu ayb riwaayadaas marka ay nasaa-i uu warinaya ibnu rajab macnahaasuu ku sheegay inay culummadu u qaateen oo ay sidaa u fahmeen ayuu sheegay ayb marka axyaanan salaadaha tadawuca ah in lagu dheeraysto dhib inaanay lahayn amaa sidan kale atixyaadka hore inuu khafiif ahaada kan dambena uu dheeraado salligii iyo ducooyin iyo waxyaabaha u leehay iyada laftirkeeda marka mararka qaar shayga sunnanimadiisa marka la idlaaqaayo fiirin badanay u baahan tahay tan laftirkeeda dad waxaa jiro atixiyaadka hore haddaan salligii lagu akrinin ama layska soo gaabiyaba oo ashhadu an laa ilaha illa hu waxdahu laa shariika lahu ashhadu anna muxadan cabduhu rasuuluhu lagu gaabiyo waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaa sunnadii waa la khilaafay sunnadii baa laga tegey sunno khilaaf ma ahan iyadii sunnanimadeedii baa inta la raadiyey baa waxaa la soo helay hal dhacdo yaa la soo helay marka a'immadiina waxay u fahmeen sidaas ilaa imaamu shaafici baa ugu badiyey atixiyaadka hore isaguna wuxuu gaarsiiyey salliga bis salligii weliba aalka iyo aan lagu darin oo allahuma salli calaa muxamed keliya lagu gaabiyo la kaco oo atixiyaadka hore shanigiisu waa in gaabin la gaabiyaa saas yidhi marka sunnaa la khilaafay ma la dhihi kara marka axyaananna iska samay salliga dhammaystir axyaananna marka qofka inuu kaco baabu التashahudi fi اlaakhirati baabu bayaani xukmi الtashahudi tashahudkii xukunkiisii caddayntiisii buu baab yahay fi اlaakhirati fi اljalsaةi اlaakhirati fadhiga dambe qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna اlacmash can shaqiiq bni salmة qaala qaala cabdullaahi kunaa waxaanu ahayn idaa sallayna haddii aan tukanayno khalfa الnabiyi salى اllahu عalيh ali wslam nabiga gadaashiisa qulnaa waxaan dhihi jirnay aلsalaamu calى jibriila wamikaa'iila aلsalaamu calى fulaani wafulaani faltafata ilaynaa waana milicsaday rasuulu llahi sal l slam rasuulkii baana milicsaday faqaala waxa uu yidhi ina allaha huwa salaamu ina allaha alla huwa isagu assalaamu weeyaan allaha naqsi iyo ceeb ka nabadgalay assalaamu weeyaan allaha nabadgeliyo khalqigiisa ciddii uu doono markaa nabadgelye siiyo nabadgeliyo xumaan iyo aafo ka nabadgeliyo faidaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanayo falyaqul ha dhaho aلتaxiyaatu lilaahi wالsalawaatu wالطayibaatu aلتaxiyaatu mulki waa lagu fasiray aلتaxiyaatu mulki boqortooye lilaahi alla u sugnaaday amase aلتaxiyaatu albaqaa'u daa'im noqosho allah iska leh aلتaxiyaatu الsalaamatu nabadgal naqsi iyo ceeb laga nabadgalo intaba waa lagu fasiray alcadamatuna waa la yidhi macaanidaasay leedahay lilaahi allay u sugnaatay waasalawaatu cibaadaadka dhammaantood ama daacaadka lilaahi allay u sugnaatay waaطayibaatu kelmadaha wan wanaagsan lilaahi allay u sugnaadeeno isaga xaggiisay u koraan assalaamu calayka assalaamu salaam allaha salaamka ah calayka korkaaga ha xifdiyo ama assalaamu nabadgelya calayka korkaaga hal ha ahaato ayuha nebiyu nebigaanow waraxmatullaahi alla naxariistiisa iyo barakaatuhu barakaadkiisa korkaaga ha ahaadeen meeshaa marka assalaamu calayka saana riwaayadan marka ku soo aroortay ibnu mascuud laftirkiisa waxaa ka sugnaatay iyo caaisha inay yidhaahdeen markii nebiga uu noolaay waxaan dhihi jirnay assalaamu calayka falamaa qubida qulnaa assalaamu cala anebiy markii nebiga uu dhintayna assalaamu cala anebiyi ayaan dhahnay marka assalaamu cala nabiyina waa la dhihi karaa assalaamu calayka ayuha nebiyu ninkii dhahana waxba ma hallaynin sababtoo ah cumar bnu lkhadaab ayaa nebigu markuu dhintay ka bacdi mimbarka dadka ka baray atixiyaadka imaam maalik sida uu werinayo muwaaa assalaamu calayka buuna u baray saxaabadii nin ku qabsadayna male ma dhihin sidaan sunno ma aan dhaaf nebigu waa dhintay cala nebiy baa laazima wax yidhi mala iyada laftirkeeda dadka gobol waxaa arkaysaa cala nebiyda dadka ku khasbaaya oo dhahaya marka assalaamu calayka bidco waayo kuley siday bidco ku tahay dawaawiinta islaamkay ku sugan tahay waxaan sunno iyo bidco kale aqoonin oo iyagu sunno u haysto wixii dadka khilaafsanba bis wixii ay arki jireen wax ka duwanaa sunno ay ka dhiganayaan waxay arki jireen dhanna bidcay u arkaan sunnada micyaarkaas ma lahan waxaad arki jirtay sunnaay noqon karaan bidcay noqon karaan diinta ku kala socma dadka gabal iyagana quluwi dhinac kale ahay qabaanoo assalaamu cala alnabiyi markay arkaan bay waxay leeyihiin atixiyaadkii baa la bedelay iyagana atixiyaadka annaga ma bedelin mana bedeli karna saxaabadiina soo gaarsiisay ayaa assalaamu cala alnabiyi dhaheen waa sax ninka ku atixiyaadsado isagana assalaamu calayka haddaad doonto waa dhihi karta haddaad doontana assalaamu cala alnabiyi baa dhihi karta ayb sida qur-aankaba meelo badan ay ugu jirto iyadoo nebiga lala khitaabayo mana la bedeli kara dabcan dhib ma lahan yani haddii assalaamu calayka la yidhaahdo nebigaa nool ma ka dhalanaysa mana ka laasimaysa nacam isagoo dhintay haddii sidaa la yidhaahdo khitaabaadka kaleo qur-aanka ku jira unbay la mid tahay ayb soo ma garanin meeshaan marka ibnu xajar baxdi fiican buu ka sameeyey hadaad fiirisaan meesha uu leeyahay qowluhu assalaamu calayka ayuha anabiy cabaar ka bacdi waxa uu yidhi waqad warada fii bacdi turuqi xadiidi bni mascuud haada maa yaqtadi almugaayarata bayna zamanihi sala allahu calayh waali wasalam fayuqaalu waxaa la dhahayaa bilafdi alkhitaab markau noqo wa amaa bacdahu fayuqaalu bilafdi algayba waxsaa u kala saaraya wa huwa mima yakdishu fii wajhi lixtimaali almadkuur fafi listi'daani min saxiixi albukhaariyi min ariiqi abi macmar kitaabu listi'daanu saxiixa min طariiqi abi macmar can ibni mascuudin bacda an saaqa xadiida tashahudi qaal ibn mascuud wahuwa bayna wahuwa bayna dahraanina isagoo nagu dhex jiro falamaa qubida markii la oofsaday qulnaa waxaan dhahnay assalaamu yacni cala اnnabiy riwaayadan marka raawigaa fasiray yacni cala اnnabiy kada waqaca fi lbukhaariyi saasaa ku dhaca wa akhrajahu abuu cawaanata fii صaxiixihi wاsaraaj wاljawsaqiyu wa abuu nucaym alasbahaaniyu wاlbayhaqiyu min طرqi mutacadidaة إlى abi nucaym shayki الbukhaariyi fiihi bilafdi falama qubida qulnaa aلsalaamu calى الnabiyi bixadfi lafdi yacni riwaayada bukhaari yacnida ku jirtay male tan oo xadiidka marfuuca ah bay ku dhex jirta waxaan ujeedaa hadalka ibni mascuud wakadalika rawaahu abu bakr bn abi shaybata can abi nucaym qaala subkiyu fii sharxi اlminhaaj waxa uu ku yidhi bacda an dakara haadihi riwaayata riwaayadan markuu sheegay min cindi abi cawaanata waxdahu uu ka sheegay insaxa haada can asaxaabati buu yidhi haddii saxaabadu kan uu ka ansaxo dalla calaa ana alkhitaaba fi salaami bacda anabiyi sala allahu calayh waali wasalama hayru waajibin tacbiirkiisa feeri haddii riwaayadaanu ay ansaxday waxay tusaysaa buu yidhi assalaamu calayka khitaabkaasi waajib inuunan ahayn oo cala nabiyi laga dhigi karo fayuqaalu assalaamu cala alnabiyi marka calayka inaynan waajibaynin waa bidca ma aha iyo xaaraan iyo waxaas ma aha qultu waxaan idhi buu yidhi marka ibnu xajar qad saxa bilaa raybin waa ansaxday buu yidhi shakilaan waqad wajadtu lahu mutaabican qawiyan baana u helay qaala cabdirasaaq akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii cataa ana asaxaabata kaanuu yaquuluuna wاlnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam xayun assalaamu calayka ayuha اnabiyu falamaa maata qaaluu assalaamu cala اlnabiy whada isnaadu صaxiixu waama maa ruwiya maa rawaa saciid ibnu mansuur saciid ibnu mansuur waxa uu wariyey min طariiqi abi cubaydata bni cabdillaahi bni mascuud can abiihi ana الnabiya sal ly slam callamahum اtashahuda fadakarahu qaala faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi inamaa kunaa naquulu assalaamu calayka ayuha الnabiy ida kaana xayan faqaala ibnu mascuud haakada callamanaa wahaakada nucallim annaga assalaamu calayka ayuuna baray saasaana dadka ku baraynaa annagana riwaayadan marka maxaa ka muuqda ibnu mascuud inuu diidaayo assalaamu cala alnabiy laakiin riwaayadan waxa uu yidhi ayb fadaahirun ana bna cabbaas qaalahu baxdan wa ana bna mascuud lam yarjic ilayhi waxaa ka muuqata meeshaan ibnu cabbaas inuu baxdi arrintan ku yidhi ee wax nebiga uu markaa ka soo guuriyey inaynan ahayn ibnu mascuudna waa diiday inuu u laabto u waafaqo laakiin riwaayatu abi macmar asaxu riwaayadii hore riwaayadii hore assalaamu cala nebiyada ku jirta ayaa asaxnimo badan buu lianna abaa cubaydata maxaa yeelay abuu cubayda lam yasmac min abiihi cabdullahi bn mascuud wiilkiisa abuu cubaydo layidhaha aabbihi waxba kama maqlin oo wuxuu dhintay isagoo aan wax kala garanin walisnaadu ilayhi maca dalika daciifun weliba isnaadka asaga lagu gaaraana waa daciif marka baxdi fiican waa marka baxdigan marka qolada iyagu dhahayaan assalaamu cala alnabiyi waa khalad adxiyadkii baa la bedelayna waa qalloocan yihiin xukunka marka assalaamu cala alnabiyina waa in loo fahamsanaado inay tahay inuu sunno yahay taaratanna marka qofka uu yeeli karo haddii uu ka tago assalaamu calayka isticmaalana inaynan wax dhibaataa aynan ahayn maxaa yeele cumar ayaa mimbarka korkiisa dadka ka baray wax ku khilaafayoo saa hadhihin nebiga waa dhintay yidhina ma jirin imaam maaligna riwaayadaas ayuu ictimaaday wujuubka marka khitaabka wujuubkiisa yaa waxaa la leeyahay yaan waajib ahayn oo kolalka qaar yacnii khitaabkaasi waajib ma noqonayo markuu nebiga dhintay ka bacdi ee baxdigaasa marka ibnu xajar marka meeshan keenay calaamay ogow marka السلام علينا وعلى عباad اللahi الصاaلحين allaha salaamka calaynaa korkeenna ha ahaado hana xifdiye ilaahay annaga iyo wacalaa cibaadillahi asaalixiin ilaahay addoommadiisa suusuubanna korkooda allah dhowro ducadii marka assalaamu calaa fulaan assalaamu calaa fulaan waxaa lagu bedelay wacalaa cibaadillahi asaalixiin maxaa yale taasaa caam noqon noqon karta fa innakum idinku idaa qultumuuhaa haddii aad tidhaahdaan asaabat kulla cabdin addoon kastay ku dhacaysaa lilaahi alla u sugnaaday saalixin suuban fi samaa'i walardi kor iyo hoos dhul iyo cir dhexdiisa ahaaday intaa marka waa jumla muctarida iska waayan ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh atixiyaadka intaasuu ku dhammaaday marka salligana salliga rukni hor le waay isaguna si gaara u keeni doonaayo qofka u baranay laakiin atixiyaadku intaanuu ku egyahay tashahudka marka a'immada badankood tanay qaateen tashahudkan siiqooyinkiisu waa kala duwan yihiin attaxiyaatu lilaahi xadiidkan tashahud ibnu mascuud ayay qaateen badankood imaam axmed iyo abuu xaniifa iyo akaru ahlilxadiidkanay qaateen waxay yidhaahdeen iskhilaafid alfaaddiisa kuma jirto ma laha ziyaadaad iyo nuqsaan iyo ma kal ma laha isagoo alcalaa watiiratin ubaa lagu wariyey sida badan alfaaddiisa imaamu shaafici isagu wuxuu qaatay tashahud ibni cabbaas ibn cabaas tashahudkiisa waa midkaan aan naqaano ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilaahi intaa kale marka assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi barakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah cabduhu rasuuluh imaam maaligna wuxuu qaatay tashahud tashahud cumar ayuu qaatay ataxiyaatu azaakiyaatu isaga marka cumar wuxuu yidhi mimbarkuu dadka ka baray isagaas markaa ninkaa khaliifada ah uu dadka barayoo meeshii oo la buuxo uu dadka ku baray taasaan hormarinayaa buu yidhi imaamu shaaficina wuxuu ku hormariyey tashahudka ibni cabbaas alfaaddiisaa ka badan midka ibni mascuud dikrigu kullama alfaaddiisu badantana ajar buu leeyahay imaam muslimaana wariyey kulligoodna waa sax kii aad ku ataxiyaadsato waa kuu gudmaa waa sax tashahudkaanna marka kaasuu leeyahay وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم